جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo maleeshiyada ridada gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa iskahorimaadyo culus ku dhex maray degmada daynile ee magaalada muqdisho munaasabad ay ku qalanjabinayeen in ka badan konton arday oo baratay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose dadka reer miyiga ah ee degan duleedka magaalada baydhabo ayaa si adag uga hadlay diyaarado dagaal oo duqaymo ka geystay deegaan hoostaga magaaladaasi wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa mashruuc baaritaan caafimaad iyo dawoqiibin ah ka samaysay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi mas-uuliyiintii xamladii wacyigelinta ee keedinta badarka ee loogu magacdaray fadaruuhu fii sumbulih ee ka socotay wilaayada baay ayaa markan gaartay deegaanka xagarka ah ee hoostaga magaalada baydhabo ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay siddeed kalena waa la la'yahay kadib markii doon rakaabaha ay ku gubatay xeebaha dalka filibiin
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagay oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada jubbada hoose ayaa aroornimadii shalay waxay weerar ka miin ah la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo ku socdalayay duleedka deegaanka buulamareer ee u dhexeeya baarka iyo buulagaduud ee wilaayada jubbada hoose waxaana weerarkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan isla jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay weerareen difaacyada murtadiintu ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyada ridada gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa iskahorimaadyo culus ku dhex maray degmada daynile ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa shalay ka dhacay gudaha degmada daynile ee magaalada muqdisho kaasi oo dhex maray maleeshiya ka tirsan kooxda ridada soomaaliya iyo dadka deegaanka dadka deegaanka ayaa iska difaacayay weerar kaga yimid maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa duminta guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah dhacdadan ayaa si gaar ah looga soo tabiyey xaafadda oodweyne ee degmada dayniile dadka deegaanka ayaa dagaal la galay maleeshiyadan oo doonayay burburinta guryahooda waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed inta la xaqiijiyey afar qof oo isugu jira saddex xaruur ah iyo hooyadooda ayuu dhaawac ka soo gaaray weerarka kooxda riddada ku soo qaaday dadkan shacabka ah maleeshiyaadka riddada ayaa hubka culus ku garaacayay guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah hooyada dhaawacanta ayaa lasoo wariyey inay lug ku weysay dagaalkii shalay dhacay sida ilo dhanka deegaanka ah sheegeen muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burburka ka dhashay weerarka maleeshiyaadka riddada ku qaadeen dadka rayidka ah ee degan xaafadda oodweyne kooxda xasan gurguurta ayaa caadaysatay inay awood ciidan ku meelmariso go'aamadeeda dhulboobka ah ciddii ka hor timaada ayayna u adeegsataa awood ciidan aad baad u mahadsantahay marwaan munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan konton arday oo baratay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadan oo lagu maamuusayey ku dhowaad konton arday oo xufaad ah oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo ka qalinjebiyey maxadka imaamu sakhaawi ee barashada qiraa'aadka qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culumo mas-uuliyiin maamulka maxadka waalidiin macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horrayn lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب intaasi kadib mid ka mid ah ardayda ayaa munaasabadda ka akhriyey kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga oo isugu jirtay mahadcelin iyo soo dhowayn فيا أيها الوجهاء والأعيان والضيوف الكرام ويا أهل المكانة والمروءة والشرف والمقام سلام عليكم بالنصائح يشفع يقدم في اللقيا إليكم ويرفع سلام عليكم أيها القوم طيب كزهر الروابي بالشذا يتضوع سلام على غر الوجوه وبيضها فنور هداها في الأسارير يصدع ثم نتقدم بجزيل الشكر لآبائنا وأمهاتنا الذين كانت لهم الأيادي البيضاء في وصولنا إلى هذه القمة فجزاهم الله عنا خير ما يجزى والد عن ولده حيث لا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر لمديرنا ومعلمينا الذين بذلوا فينا قصار الجهود وفضلوا على النوم السهود لنكون شعلة خير لأمة التوحيد وفجرا للجيل الجديد ثم نتوجه بالشكر الجزيل لأهل المجد الأصيل لحركة الشباب المجاهدين الذين قاموا لدفاع الدين وحماية أراضي المسلمين من المشركين والمرتدين ونشر الإيمان والتوحيد ونفي الشرك والتنديد ونحيي أميرنا أبا عبيدة قدوة المجتهدين وقاهر الكفرة والمرتدين sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in aysan ku ekaan heerka aqooneed ee ay gaareen balse ay sii wadaan barashada iyo raadinta cilmiga isla markaana ay bulshada uga faa'iideeyaan aqoonta ay barteen walaalahay hor fadhiya rag iyo dumar jasaahum allaahu khayran ajirkooda alla haweynayo ilaahay ha ku anfaco waxa ay barteen waxaan rabnaa laakiin inaan ayaga iyo macallimiintooda iyo bulshadaban u dardaarano war qofka tobankii qiraa'a xifdiyey laakiin qawaacidu naxwa aan ku ciraabi karin xagga marka qiraa'adu isu bedesho xukumka ee axkaam ahaan ay qaadatay oo ciraab ahaana muxuu yahay icraabtaas markay qaadatay nasbo ama jira ama xukunkaas markay qaadatay macnihii ma isbedelay macnihii aayadda marka hore tafsiirka waa soo baratay laakiin maxaa lagaa rabaa inaad ku dartid qiraa'adii markay isbedeshay oo xukunkeedii naxwaha isbedelay tafsiirka soo kordhan inaad badsatid inaad fahamtid soo lama rabo haddii kale waxaad noqonaysaa waxaad shabbahaysaa ma noqonayside qur-aanka tafsiirkiisa waa taqaana waxaad shabbahaysaa ninkii qur-aanka xifdiyey macnihiisana aan garanayn tobankan qiraa'o oo maskaxda kula soo gubatay waa intii ugu dhibka badneed qiraa'aadka haddaadan ciraabtii waxay kordhisay garanayn macnihii waxaa soo kordhana aadan garanayn ninkii qur-aanka xifdiyey baa la mid tahay oo macnihiiba aan fahmin laba midtiida waa u dhowda maxaan u dardaarmaynaa markaa ayaga iyo mas-uuliyiintaba inay ku darsadaan laba sano oo jaamacadeed oo labadaa macno ay fahmaan axaadiista ku darsadaan ay noqdaan culummada ummadda mustaqbalka ay noqdaan culummada rag iyo dumar culummada mustaqbalka ummadda inay noqdaan ay isu diyaariyeen ha loo diyaariyo gabagabadii munaasabadda waxaa goobjoog ahaa kelimadna ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan marba haddii laydin nisbeeyey ilaahi subxaanahu wa tacaala ahalkiis inaad tihiin sharaf iyo ammaan intaasaa idinku filan waxaa kaloo sharaf iyo ammaan idinku sugan qowlkii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ee ahaa almaahiru bilqur'aani maca safarati alkiraami albarara qofka qur-aanka yaqaano ee itqaaniyo maalinta qiyaamo wuxuu la jiri doonaa malaa'igtaas ayuu la diri doonaa ilaahay subxana wa tacaala ha idinka dhigo dhammaanteen allaha naga dhigo axibbatii fillaah waxaan dhihi lahaa ardada maanta nasiibka u yeelatay ee takharujaysa ilaahay subxana wa tacaala noo xifdiyo bishaaraysta xaqiiqatan fadli weyn ayaa gaarteen waxaa laydinka rabaa wixii shalay aad tacab ku soo bixiseen oo waalid iyo walaal macallim iyo maamulba uu juhdi idinku bixinayay inaadan sii deynin maxadka imaamu sakhaawi ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga waxaana uu dowr muhiim ah ka qaataa baridda qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadkiisa isagoona soo saara arday isku darsatay xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada culuumtiisa mahadsanid camaar dadka reer miiga ah ee degan duleedka magaalada baydhabo ayaa si adag uga hadlay diyaarado dagaal oo duqaymo ka geystay deegaan hoostaga magaaladaasi saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya iyadoo ay si soo tarayaanna dhibaatooyinka joogtada ah oo diyaaradaha cadowga u geysanayaanna shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa habeennimadii xalay diyaaradaha cadowga turkiga waxay duqeyn cadowtooya u geysteen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaan hoostaga magaalada baydhabo duqayntan ayaa si gaara uga dhacday deegaanka hartiqale ee duleedka magaalada baydhabo oo ay degan yihiin dad reermi ah oo beeraley ah duqaynta loo geystay deegaankaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan taasoo saamaysay gebi ahaanna burburisay dugsi lagu barta qur-aanka kariimka ah oo ku yaala deegaankaasi shacabka deegaanka hartiqaale ayaa si kulol uga hadlay duqaynta cadowtooyo oo ay u geysteen diyaaradaha cadowga turkiga inti muslimiin oo ilaahayba abuurina arigu haystaan dhibaataduna hatana niinjeysiday turki iyo hasinmaamud iyo eedmidow niinjeysidan oo maata ana ilaahay amahadle belid kale araaw tuulada dheer hartiqaanlaka maga dheer oo ilaahay amahadle ariday baadii oo beerfaaltoolayla degan maata degan wali owlaada iyoona intiru arigu haystaan na arigu haytaan markaadadaanona arigu haytaan imtixaan niiridi madi unu dad muslimiga atin turki mali ununa niisuubiyo arigu haytaan inti muslimiga oo adduun wiinaaka ku nool maata elanana dhamaayo beerfaltoola ena hoole daansato ena geeg waa inti yaal masiiba inti yaal ilaahay ilaynoo bedbaadima waa masiiba inti yaal waa adduunyuka kooba mawmaa unu beeraraya ena maati ena aragdaada beerfalati ena hoolaleya ena yaabkano haang ee ardayda lan dhibaati wadada miihini ay muslum ee umata rasuulka ee diinta nabaga ka dhaladi haang laku dhawe ay haang laku dhawe un haanganini dhawahay haanganini dugaay dhiba qabna dhib fool ee waa qabna maalin kasta islaam umata rasuulka enna una langorahaysada miihini haanganini dugayahay beera meel unu haanganini dhamayahay haanganini dugayahay oo ki ilaahaynu moodi maalin kastana dugaymaduna shantaana e shambiyaajina nu dugay aragdaada shambiyaajina nu dugay biyaajaduntaanga madun beledka ballaha rushey dhibaatada wana haysata lanki islaanga umata nabaga adduun wiinaga hayninka taliyay hayninka taliyay unu beerawaana ibedkaanana noo dugdahay owlaadana maatadaana wayney ariirilan wiin oola ka fadhi owlaad ka fadhi masaakintansa dharaaran kulliya beeroley e lankihati oo ku walaawun niilriri lang islaangnimo falaweya lang islaangnimo kadheehanteya oo jengnan nahay nimiirin nahay walaawun tiriwan langati qorikabaga jekajare maati anna maati anna mad un iyo wlaadan oogu jeete sidahan jeedna anta gaali rogde maya akhwaanoo dadku wiinyinilay ono dowli atignanilay dadkaas maydaaris may dad waalanga waalinye waalinye haddii waalinyaha ilaahay mirishanay duqeyntan ma fadano hayno roje turkina mafadano turkina mudoon turina mafadan hayno mayon mudoshe mafadan lanqor dhibaati qabne dhibaato hayno dhaafedo haddii wantaasi dhiba qabne dooni meyno walboona tati oo dhibaataadni hay dayorani shimbiraanti ku wareeya ma rabno
ma ahan markii ugu horreysay oo diyaaradaha cadowga duqaymo la beegsadaan shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan ami iyo magaalo mahadsanid saadaq wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa mashruuc baaritaan caafimaad iyo dawo qiibin ah ka samaysay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan soo socota inooga diyaariyey maamulka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmada badhaadhe ka hirgeliyey mashruuc baaritaanno caafimaad iyo dawaqaybin loogu samaynayey bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada taas oo socotay muddo hal toddobaad ah mashruucan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka ee magaaladaas waxaana intii ay socotay ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmada iyo deegaanada hoos yimaada ugu horrayn mid ka mid ah dhakhaatiirta degmada badhaadhe oo qayb ka ahayd mashruucii baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ayaa iiga warbixisay hawshii ay qabteen iyo sida looga faa'iidaystay aniga horta waa sahooda daawada wiilashooda noo keenaan khayr la hasiiyo dadka magaaladana xilli aad daawada loogu baahan yahay magaaladana shay baaran la-aan bay ahayd marka dadkii aada u xanuunsan walaahi oo aada u wada sidcaanaysan ayaa ila soo wiilashi si wanaagsan bay dadku u baareen isbuucaa la shaqeynaya isbuucaasna dad badan oo bukaano walaahi aada xanuuno oo la taala dhacayba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsanaya wiilashaas daawooyinka ay siiyeen ku caafimaadeen waxaa ka mid a dad badan oo iska qabiba xanuuno oo xanuunkiisina aanan ogeyna jire xanuunkoodii markii daawada la siiya wallahi way iska bogsoodeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin maasha allah kun iyo saddex boqol iyo soddon aniga wiilka dhaktarkaan la shaqeynaya la shaqeynaya inta maanta badan intuu daawada bixinaya wiilka dhaktarka waan la joogay waa gar marka kun saddex boqol soddon iyo shan qof ayaa magaalada lagu daaweeyey baraade suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha maqaabul ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka mahadceliyey deeqdan daawada ah ee deegaankiisa la soo gaarsiiyey dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa umarada deeqda daawada oo inastaqaamaay ay u soo direen walaayada joohe si guud waxaa ogtihiin walaayada joohe malaha isbitaal guud ama mid gaar ahaaneed midna midna ma laha xagga daawada aad bay oga lidataa daawooyinka dadka bukaanka waxay u doontaan kenya dadiyoda maraan haluuqooda ay sii maraan gaar iyo xagga aadaada iska soo daaweeyaan xagga daawada marka aad baa loogu dhibqaday saa darteed dhowr goor waxay soo qonqaliyeen umarada daawo deeq daawa daawadaa waxay socotay ilaa muddo isbuuq ah doctoor aada mataqaanaa u wanaagsan iyo rag kalkaaliyaal ah oo la socdaan ayaa shaqadaa qabteen daawo tayale oo aada u wanaagsan bay keeneen runtii aad baa loogu baahnaa daawada bukaan badan baa jiray baahi badan baa loo qabay daawadaa dad badan baa ka faa'iidaystay oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa inta badan howlaha dawaqaybinta ah ka samaysa degmada badhaadheh iyo deegaanada joore waxaana howlahan deegaanadaasi looga fuliyaa maadaama dadka deegaanadaasi ay baahi weyn u qabaan adeegyada caafimaadka aad baad u mahadsantaha bukhaari mas-uuliyiintii xamladii wacyigelinta keedinta badarka ee loogu magacdaray fadaruuhu fii sumbulih ee ka socotay wilaayada baay ayaa markan gaartay deegaanka xagarka ah ee hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi wacyigelinta xamlada fadaruuhu fii sumbulih ayaa markan gaartay deegaanka xagarka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo wafdi ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad uula kulmay bulshada deegaanka iyo beesha yantaar ee degta deegaankaasi wafdiga ayaa deegaanka loogu soo dhoweeyey si diiran iyadoo kulanka uu noqday fursad lagu xoojiyey isdhexgalka bulshada iyo isgaarsiinta fariinta xamladan ee ku wajahan kaadinta wax soo saarka ee uu diyaargarooga duruufaha mustaqbalka intii uu wafdiga ku sugnaa deegaanka xagarka waxaa bulshada loo qabtay kulan wacigelineed oo lagu sharxayey muhiimadda ay leedahay in wax soo saarka sanadkan si qorshaysan loo maareeyo lana sameeyo keed wax ka tari kara xilliyada ay yaraadaan dalagyada ama ay soo baxaan xaalado adag
iyo balkun haddii ilaahayna sii nicmadan haddii yaallu inilu ku faa'iidaysado ikhwaani liingalna gaalo gacantiye gaalo wali dad haka dhakaasi horeye dad hanka dhegdi wali dad haka suubiyaasi dad haka suubidi ilaa hadda falshee socda dad haka suubiyohay ikhwaani marka badarkaas oo ilaahay nacmadiisa ilaahayna siiyey inii la duugudo badarka geekii hora wal duugudaayi dhowr siyaabi maduun laku helaayi horta bismillaahi koowta balaamaytimadii inshaagada ee bakaarta ambahaasu bakaarta wal feedeeyhin madii la feedoonna hormalku galaw godobkoo waaha misgeedanka baagadaasi tanglamaad misgeedanka keedsamaasi oolanka noolay inis naxariisow oo misgeedan oo hoobgeeka sadaqadii kheer badan lagu dhiibo oo lamba kiinkooy yaa barakaawas saas maayne barakaawas walaalayaalow maddan maylan baahanyaa oo hadafka hata an soconna eya oo lan dareerahaae shalmowgeerad may ha roognayihin goof gaduud may ha roognayihin roobay ha roogn geeka hata ha qarkii roogn may fadaane oo an soconne oo lan dareerahaae walaalaha oo gobolka dhanka gobolka ninkukuwayla socdaan yoona hadafkii ha gilayeen unuuna garab an ka'anna inii isgeedaas la duugudo balyaayiga la degsido laku faa'iidaysido si uuna unku badbaadno gaaladaas gacantiya ilaahay subxaana wa tacaala ninku badbaadiyo iska filanaano marka deegaan kasta haddii us iska filanaado way buwaaha insha allaahu tacaalaa waxyaabo badan iyo dhii doon culimmada ayaa bulshada ku booriyey inay ilaashadaan nimcooyinka iyo wax soo saarka islamarkaana ay ka faa'iidaystaan xilliga barwaaqada si ay ugu diyaargaroobaan xilliyada baahida waxaa sidoo kale dib loo xusuusiyey waayo aragnimadii abaaraha ee bulshada soo martay iyo dhibaatooyinka ka dhasha marka ay yaraadaan cuntada iyo kheyraadka kale sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa si gaara ula dardaarmay bulshada deegaanka xagarka reer haqarka jasaakumullahu khayral jazaa maysin lahaa kulley dacwada siindeertii haddii laama siindeerin haddin wal siinshaanay dante la siinkuley rasuul sallallahu alayhi wasallama dacwada salaam wadi jar ilaa ku dhamadow markuu afaaka wadi jari markoon af iyo hoose jaraan galan ka wadi jari dacwada geekaad afaala kawedi maa galan mal siin kawedu may lahaa reer hagarka diinka ilaahin gargaara garab siiye aragtaygi dhiniikin idinku ah koynay lang aragtaan oo gaala ha sheega murtada walaalkama ah adama keela dhalanna waa gaaleel dhaladi ini ha sheegtaan waajib siinka lanki qaryo oo gaal arawa murtad aro qaryoona waa aasim dembawe yaa maalintan walweydiiye markoo ilaahay siinsiin maylsiinla keedaysida meeldhakada ingata fataalan gaal kaarshi iska dhaafe rabbiga arzaakaabii gaalol bisbii koromile intun aaron la siinsii وفي السماء رزقكم برواقيد إلهي شان إلهي شكري ولا إن كيدي سيداه ودنكن هم أنت هلكو إلاليوي معسيد هلكو إلاليوي منكرات هلكو إلاليوي هم أنت هلكو إلاليوي هل إس غرغارو غرب إيو غرغار إنسان غنى ساتسين لهر هغر كان جزاكم الله خير الجزاء waxgaradkii wafdiga qaybta ka ahaa ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay talooyin ku saabsan isku tashi feejignaan iyo ilaalinta midnimada bulshada iyadoo lagu adkeeyey in bulshada deegaanka ay si wadajira uga shaqeeyaan danaha guud iyo ilaalinta kheyraadka deegaanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha yantaar iyo bulshada deegaanka xagarka ayaa soo dhoweeyey wacyigelinta iyagoo muujiyey sida ay muhiim u tahay in fariimaha ku saabsan kaydinta iyo u diyaargarowga abaaraha la gaarsiiyo bulshada ku nool miyiga iyo deegaanada wax soo saarka xamladan hadda socota kolley baha heer gobol ilaa heer degmo ini ha socotayna may la raayso dhegti baan gabna waana dheegni mar horena niin sheegay qaadani deegaankuun kanay hadduuna roogno deegaankuun reer yantaareedu reer yantaareed todobaraay yaayantaarta ka koobanta todobadiiba degaayan deegaan bilaarango deegaankaas mayba hoos kooyeeha dad badan oo qabaayila derisun anagu alunana sida reer hubeyrad sida reer geelile sida reer jilible sida reer jaroon sida reer leysameed ya hoos kooye deegaan bilaarano intaas dhan ya ka koobanyi tiyeedahayti fariinti walaayada ninshaanti si guutaange waaba qaadani mayba deersiyaane bulshadii intaas ka nool sewna la socno wararkan taasaytii kolleyba insha allahu geeka mayba niila teegana warkii un dhigani iyo haddana xaqiigahanyaninla surun kii sugahay mayba wallanaaha horta toose waan qaadani aafida oo misgeedun la gadaaw iyo misgeedun oo la duugi jaree salmariydi iyo shallayin mayba kumayda taaha misgeeda dugowka horta waa tarka lahaydi manfacadna ka lahaydi tiyeedahaysniyaalkun inti makiintun iyo fuustiyaalkun la heli tiyeedahaydi maynaga teehi ran oo lu fududaysadee waana tahliigku badan shaanti tiyeedahayti meylana hor dadkii misgeedi imbati fariinti hadda korla haliibi umudisa toose waa aan deersini hadda kubacdinana deersi dongna insha allahu tacaala misgeedii hortasa guutaangee walduugi dadkasanka badanyin misgeedii walduugid fariintama dheer beero la awuraybahana deerti misgeedii walduugi makiinyaalkii waa laga gaabansay migiila kashukulma wal kaleed meeli mal aragtay adda waa la kashukuli majaraan ilaahay aan ka mahdayaan ini nicmadii liinka jazaarn nicmadii uuna ilaahay inka mahdin bakaarogaana duugin badarkaana asturun balkaana asturun badarka hobla duugi faa'iido badanga ley sida walaalo hortaybi insheegen neefkii haashi bakaartan lahanfure wal siye weegida dameerka laku siisade hodhow damba hataa godka hooba leeda bal god walle rawajaro xoolaa la siisade marka intaasoo dhan faa'iida walaayadinin lakoyti qaadini wajazaakum allahu khayr hadhowaada siinaano jazaakum allahu khayr booqashada deegaanka xagarka ayaa qayb ka ah socdaalka ballaaran ay wadaan wafdiga xamladu kuwaasoo deegaano kala duwan gaarsiiyey fariintan fadaruhu fii sumbuli si loo xoojiyo dhaqanka kaadinta qorshaynta fog iyo isku filnaanshaha bulshada horey waxay wafdigan u gaareen deegaanada goofgaduud iyo roobaay oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo kuwaasoo fariinta xamladaasi aada u soo dhoweeyey aad baad u mahadsantahay bashiir ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay siddeetan iyo toddoba kalena waa la leeyahay kadib markii doon rakaabaha ay ku gubatay xeebaha dalka filibiin sida uu warbixintu warkaasi inoogu eegayo nuur cali warsame abusheyba ilaa shan qof ayaa dhintay siddeed iyo toban kalena waxaa la laayahay halka ay jaani cirib dhigeen kadib markii dab xoogan uu qabsaday doon rakaab ah oo maraysay meel ka baxsan xeebaha gobolka balwaan ee dalka filibiin doonida oo lagu magacaabo m v june star ayaa ka soo ambabaxday magaalada manila oo ah caasimada dalka filibiin iyadoo kusii jeeday magaalada dalxiiska ee coron dabku wuxuu kacay fiidnimadii arbacada xilli markabka qiyaastii labaatan iyo laba kilomitir u jiray xeebta doonida waxaa saarnaa boqol soddon iyo afar qof kuwaasoo ka koobnaa boqol toddobiyo toban rakaab ah iyo toddobiyo toban shaqaale ah ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in afartan iyo laba qof ilaa afartan saddex qof la badbaadiyey halka meydadka shanta qof la soo gaarsiiyey xeebta tiradani weli way isbedeli kartaa maadaama howlaha baadigoobku ay weli socdaan ciidamada ilaalada xeebaha filibiin militariga kalluumaysatada deegaanka iyo doonyo kale ayaa ka qayb qaadanaya howlaha lagu raadinayo dadka la la'yahay hawshaasoo mutabixinta waxaa adkaynaya qiiq badan kuleel daran hirar xooggan iyo qulqulka badda sababta dabku u kacay weli si rasmi ah looma xaqiijin wararka hordhaca ayaa sheegaya in dadka badbaaday shilka ay maqleen qarax xoogan oo ka kacay qaybta xamuulka balse mas-uuliyiintu waxay sheegeen in baaritaanka sababta dabka uu weli socdo mas-uuliyiinta filibiin waxay tilmaameen in tirada dadka dhintay iyo kuwa la la'yahay bay isbedeli karto inta ay socdaan baaritaanka iyo howlaha samata bixinta aad buu u mahadsan yahay abuusheyba ayuu kaasii ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii subaxnimo ee saaka aad kala socoteen warbaahinta andalus waa inaga inta tan iyo kulantideena dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu